bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeennimo isniin ah oo ay talaado soo gelayso taariikhduna ay ku aastaysan tahay laba-iyo tobanka bisha juun sanada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada adis ababa ee dalka itoobiya si ay uga qayb galaan shirka madaxda urur goboleedka igad ee ka furmi doona magaaladaasi xasan cali kheyre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada adis ababa kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda itoobiya ayadoo intaasi kadibna loo galbiyey dhinaca magaalada shirka madaxda urur goboleedka igad ee ka qabsoomaya magaalada adis ababa ayaa waxaa horey ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya xeele maryam dasilan arrimaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadlayo ayaa waxa ay yihiin xaalada ka taagan dalka suudaanta koonfureed iyo sidii madaxda urur goboleedka igad go-aan midaysan ay kaga qaadan lahaayeen arrintaasi mudane xasan cali kheyre inta uu ku sugan yahay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya oo la filayaa inuu kulamo la qaato madaxda dalalkaasi iyo qaar ka mida goboleedka igada madaxda urur goboleedka igada ayaa la filayaa in ay go-aan ka soo saaraan shirkooda ah oo ay kaga hadlayaan cada dalka suudaan iyo sidoo kale arrimo kale oo gobolka ku saabsan sarkaal ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya ah ee gobolka gado ayaa xaqiijiyey in saacadihii lasoo dhaafay diyaarado dagaal ay duqeeyeen tuulooyin hoos yimaada degmada baardheer ee gobolka gado waxaana ka dhashay khasaarooyin dhimashay dhaawacle sarkaal ka tirsan ciidanka militariga soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in diyaaradada dagaalka ay duqeeyeen tuulooyinka taako jungal iyo sidoo kale dhagalaab iyo dhagaajo waxaana dadkii ku dhaawacmay qaarkooda lasoo gaarsiiyey isbitaalka magaalada baardheere goobaha la duqeeyey waxaa ka talinayay ururka al-shabaab laakiin dadka deegaanka ayaa kasooayaa kusoo waramaya in dadka ku dhaawacmay iyo kuwa ku dhintayba dhammaantood ay yihiin dad shacab ah militariga kenya ayaa ilaa iyo hadda waxaa war aan ka soo saarin duqayntan balse inta badan diyaaradaha dagaalka kenya ayaa duqeeya meelo ka mid ah gobolka gado iyagoo sheegay in ay baacsanayaan dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab oo ay ku tuhunsan yihiin in deegaanadaasi ay gabaad ka dhigtaan ciidamada xasilinta caasimadana waxa ay ka wadaan weli magaalada muqdisho howlgallo baaritaano ah oo lagu baadigoobaya dadka inta badani ka dambeeya falalka amni darada ah iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna magaalada muqdisho ay ka dhacayeen dilal qorshaysan oo loo geysanayay qaar ka mida dadkii ka qayb qaatay doorashooyinkii mudanayaasha baarlamaanka ee xarumaha xamul goboleedyada dalka lagu dooranayay lagu dilay ilaa iyo laba ka mid a ergooyinkii wax kasoo doortay xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya laamaha ammaanka weli kuma guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan dad lala xiriirinaya inay ka dambeeyeen falalka dilalka qorshaysan balse weli muqdisho waxaa ka soconaya baaritaano guriguri ah oo ay ciidamada ka sameynayaan degmooyinka gobolka banaadir howlaha baaritaanada ah ayaa inta badan saameyn waxa ay ku yeeshaan dhallinyarada wax ka barata iskuullada iyo jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho kuwaas oo saameyn adag uu ku yeesho baaritaanada ka soconaya magaalada muqdisho sidoo kale wadooyinka ayaa lagu arkaya ciidamada ayagoo gaadiidka si aada u baarayo guusyada magaalada muqdisho ayaa hadda la ciirciiraya ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka xilli magaalada muqdisho ay sii kordhayso falalka amni darada ee ka dhacaya gudaha magaalada halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer xadka u dhexeeya gobollada hiiraan iyo sidoo kale galgaduud ayaa lasoo sheegayaa in dagaal uu ku dhex maray maleeshiya beeleed kasoo kala jeeda labada dhinac iyadoo geysay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalamayay dad rayid ah gudoomiyaha degmada guraceel ee maamulka ahlusnool jameeca ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyey dagaalkii maanta ka dhacay xadka labada dhinac iyadoo dhaawacyada dadkii dad gaaraya ilaa iyo lix qof loo kala qaaday magaalooyinka guraceel iyo sidoo kale waa guraceel iyo maxaas oo la kala gaarsiiyey dhaawacyadaasi iyadoo dhinaca kalena baaq oo u diray dhinacyada halkaa ku dagaalamaya waxa uu sheegay in gudoomiyaha degmada guraceel ee maamulka ahlusunna wal-jameeca dagaal inaanu xal u noqonaynin bulshada deegaanadaasi balse la wada dhowro deganaanshaha iyo walaaltinimada sida uu shaaca ka qaaday walaalow runtii horta waxaasi dagaal ahliya waaye waa dagaal ka dhexeeya dad walaalaa oo dirisa oo deegaanka wada dega in badanna waa uu soo laalaabtay deegaanka marka kolleyba dagaalkaasi sidaa rasmi ah oo la og yahay wuxuu ka dhexeeyey beelo deegaanka wada dega sidaa uu u dhacayna khasaarihiisu kolleyba waxaan maqlaynay annaga laba ruux ayaa ku dhaawacantay dhanka soke oo ay kamid ahaayeen dadkii waanwaanta waday oo dadkaas walaalaha ah in ay kala celiyaan oo aan khasaare iyo midna ka dhicin dad ahay oo aslaax baynunaas ka shaqaynayay ayaa dhankaan soke ku dhaawacmay dhanka xaggana kolleyba afar ruux ayaa ku dhaawacantay sida warbixinta nagu soo gaartay marka dagaalkaasi dagaal xun weeye maamulka gobolada dhexena dhammaan dadka gobolada dhexe kasoo jeeda way u sunan yihiin maamul ayay u yihiin dawlad ayay u yihiin arrintaasna waxay ugu baaqeen in dagaaladaas iyo dhibaatooyinkaas iyo waxaas ku socda deegaanka la joojiyo waxay saareen guddiyaal odayaal iyo dad oo waxgarad ah oo arrintaas ka shaqeeya marka waxaan rajeynaa in uu dagaalkaasi ku dhammaan doono waan waan
gobolada hiiraan iyo sidoo kale galgaduud inta badan waxaa kusoo laalaabtay dagaal beeleedyada u dhexeeya maleeshiyaadka ah iyadoo sidoo kalena ay wehelinayaan gobolada mudug iyo sidoo kale shabeellaha dhexe oo inta badan dagaalo noocan ay kusoo laalaabteen wax badan khasaarooyin uu soo gaaraa dad rayeeda oo ayagu waxba galabsan kuwaasoo saameyn uu ku yeesho tirirta maleeshiyaadka u dhexayso wararka naga soo gaaraya magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay ku waramayaan in xildhibaanada baarlmaan qajoojin ku sameeyeen gudoomiyaha baarlamaanka sheekh cismaan bare kadib ku sameeyey dib u eegaha dastuurka maamulkaasi kulanka xildhibaanada baarlamaanka ay ku yeesheen magaalada jowhar ayaa waxaa gudoominayey waxa ay gudoomiyaha mooshin ka geeyeen ilaa iyo afartan iyo toddoba xildhibaan soddon iyo shan codeen mooshinkaasi guddoomiye ku-xigeenka labada aqal waa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka hirshabeelle ayaa qabtay mooshinkan xildhibaanada ay ku dalbanayeen in shaqo joojin lagu sameeyo guddoomiyaha baarlamaanka oo ay ku eedeynayeen is-or istaag uu ku sameeyey dib u eegis lagu samey lahaa dastuurka maamulkaasi xildhibaanadan tirada badan ayaa waxa ay la sheegay in ay yihiin xildhibaanadii ugu badnaayee mooshinkeena waana mooshinkii ugu horreeyey ee taga baarlamaanka hirshabeelle marka laga hadlayo gudaha baarlamaanka maamulkaasi xildhibaanadan ku eedeynaya guddoomiyaha baarlamaanka inuu gaashaan iyo difaac u yahay madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi cusubleh ayaa guddoomiyaha in ay ayaa doonaya in mooshinkan ay ka keenaan guddoomiyaha shaqo joojintan ayaa saameysay guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyadoona maalmaha su-aada la dhowrayo waxyaabaha ka soo baxa ama natiijada mooshikan ay ka gudbeen mudanayaasha baarlamaanka oo ay shaqada kaga joojinayaan guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi toddobaadka soo socda ayaa la filaya in codka kalsoonida loo qaado guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheekh cismaan bare waxaana xaaladan ay abuuri kartaa khilaaf cusub oo soo kala dhexgala baarlamaanka hirshabeelle warkii oo aad ka dhegaysanayseen akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo raadiyo wardheer waa naga intaa fiidnimadan caawa anigoo ah saaxiibkiina idiin akhrinayay intaynu dib u kulmayno sidaasio nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu